halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaarkood caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka e v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti bisha sebtembarna waa sagaal sannadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinka soo jeedin doonaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad idaacadeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan baarlamaanka soomaaliya ay maanta ku yeelan lahaayeen waa ka yeelan lahaayeen dhiibistii ee muranka badan dhalisay ee sarkaalkii jabhadda o n l f loo dhiibay etoobiya oo baaqday
xildhibaanada goobjooga ah oo aan la saxiixin waxaan la tigsanaynaa jubliin si waafaqsan qodobka qodobka lix tobnaad soqradiisii shanaad maadaama aan saacad anagoo ku kordhinay weli aan ka hore ku soo bursamin kulanka lix tobnaad ee golaha shacabka dib aan ka soo sheegi doonaa dib aan dhigay saas daraaddeed waa noo xiran yihiin waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkii hambalyadah iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ugu yaraan lixdan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen ama ku dhinteen dhulgariir culus oo habeennimadii khamiistii ka dhacay koonfurta dalka mexico waxaanay mas-uuliyiintu sheegeen inay suurtagal tahay in dhimashadu ay intaasi kasii korodho madaxweynaha dalkaasi mexico enrique bena nieto ayaa jimcihii sheegay in dhulgariirkani uu ka xoog badnaa kii dalkaasi ka dhacay sannadkii oo ay ku dhinteen kumanaan qof khudbaduu telefishinka habeennimadii jimcihii uga gudbiyey bulshada ayaa uu ku shaaciyey saddex maalmood oo baroordiiqa isagoo sidoo kalena ballan in dowladdu ay ka qayb qaadan doonto dibudhiska burburka uu dhulgariirku keenay dhulgariirkan xoogan oo qiyaastiisu ay gaadhaysay sideed dhibic laba ayaa gaar ahaan qiyaasta magnitudka ayaa ku dhuftay dalkaasi habeennimadii khamiistii gaar ahaan xeebta dalkaasi ee koonfureed waxaana uu ahaa dhulgariirkii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhacaa in ka badan boqol sannadood
iyadoo ay duufaanta erma ah u dhaqaaqday dhanka gobolka florida ayay mas-uuliyiinta halkaa joogta ay uga digayeen malaayiin dad ah in wakhtigu soo kulaalayo si ay u daadgureeyaan kadib markii ay duufaantu ay karibiyanka ku dishay ugu yaraan laba iyo labaatan qof ayna sababtay burbur baahsan florida ayaa ka codsatay dad gaaraya ku dhowaad lix milyan oo dad ah kuwaasoo ah in ka badan afar marka loo qaybiyo bulshada ku dhaqan gobolka meel ahaan in la daadgureeyo ka hor inta aanay gobolka ku dhufan duufaanta la saadaalinayo in gobolkaasi ay ku dhufato maalinta axadda ay biri duqa florida ayaa heerka duufaanta irma ku tilmaamay inay tahay duufaan ba-an oo aan iyada oo kale weligeed hore loo arag isagoo xusay in duufaantu ay ka ballaaran tahay florida waxa uu sidoo kale digniin ku bixiyey in wakhtigu yar yahay oo ay duufaantuna soo dhowaatay dalka sacuudi arabiya ayaa joojiyey wadahadal ay la lahaayeen dalka qatar iyagoo ku eedeynaya in ay xaqiiqada leexiyeen kadib warar soo baxay oo sheegaya in labadan dal ay wadahadal dhanka telefoonka ay ku yeesheen ay isla qaateen inay wadahadal bilaabaan wakaaladda wararka ee sacuudiga ee loo yaqaano sacuudi bress agency ayaa xilli dambe oo jimciyaha sheegtay in warkay qatar sheegtay ee wadahadalka dhanka telefoonka ee dhex maray amiirka qatar tamiime bin xamed attani iyo amiirka dalka sacuudiga maxamed bin salmaan aanu waxraada lahayn wararka qatar ka soo baxaya ayaa sheegaya in labada nin ay isla qaateen inay magacaabaan ergey ka soo shaqeeya khilaafka u dhexeeya labadan dal ee jaarka sida laga soo xiganaya wakaaladda wararka sacuudiga ayaa sheegaysa in qatar ay ku horreysay telefoonka iyagoo dalbatay in wadahadal ay la yeeshaan dalalka sacuudiga baxrayn masar iyo imaaraadka oo hore xidhiirhka ugu jaray dalkan bishii juun ee sannadkan iyagoo ku eedeeyey in ay taageerto argagixisada
dalka maraykanka ayaa si rasmi ah u codsaday cod maalinta isniinta ah laga qaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay codka ayaa waxaa loo qaadayaa qabyo qoraal uu maraykanku soo gudbiyey oo cunuqabatayn lagu saarayo dalka kuuriyada waqooyi codsigan oo jimcihii shalay uu gudbiyey howlgalka maraykanka ee qaramada midoobay kaasoo nuqula ka mid a idaacadda v o edu heshay ayaa ku baaqaya in dalka kuuriyada waqooyi laga joojiyo saliidda gaaska dabiiciga ah iyo waxyaabaha kale oo batroolka la xiriira ee dalkaasi laga iibiyo kuuriyada waqooyi ayaa ku dhowaad dhammaan saliidda iyo gaaska ay isticmaasho waxay ka soo iibsataa dalka shiinaha la-aantoodna dhaqaalaha dalkaasi uu waxyeeloobayo u waxyeeloobayo sida ay khubaradu sheegeen qoraalka qabyo qoraalka ah waxaa sidoo kale ku jira in la joojiyo dharka uu dalkaasi kuuriyada waqooyi dibadda u dhoofiyo halkaas oo dakhli gaaraya boqolaal milyan oo dollar uu ka helo qabyo qoraalkan ayaa sidoo kale dalkaasi ku adkaynaya awoodda uu u leeyahay in muwaadiniintiisa shaqaalaha ah uu dalka dibaddiisa ugu diro halkaas oo lacagaha ay ka soo shaqaystaan ay dalka dib ugu celiyaan
galab wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho kulan baarlamaanka soomaaliya uu maanta ku yeelan lahaa amaba ka yeelan lahaa sarkaal ka tirsanaa jabhadda onlf ee dhowaan ay dowladda soomaaliya u dhiibtay dowladda etoobiya oo lagu magacaabayay cabdikariin qalbi dhagax ayaa baaqday sababaha uu kulankan u baaqday ayaa waxaa warbixintan ka soo diray waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kulan ay maanta xildhibaanada baarlamanka ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka ayaa u baaqday kooram la'aan kadib markii ay dhammaan weysay tiradii xildhibaanadii loo baahnaa si uu kulanku u furmo kulanka maanta ayaa ajanduhu ahaa in looga hadlo arrimaha ku aadan sargaalkii ka tirsanaa jabhadda o n lf cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax kaasoo dhowaan dowladda federaalku ay ku wareejisay dowladda etoobiya islamarkaana ay ku tilmaantay inuu gacansaar la lahaa ururka al-shabaab guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka hadlay sababaha uu baaqday kulanka ayaa sheegay inay jiraan xildhibaano ku sugnaa hoolka baarlamanka oo aan isdiiwaan gelin waxaana uu tilmaamay in arrintaasi uu aad uga xun yahay islamarkaana uu xildhibaanadaasi tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono aad baan uga xumahay sida maanta ay u dhaqmeen xildhibaanada iyagoo goobjoog ah haddana aan maxdarkii aan saxiixin hadda waxaa fadhida boqol iyo afar sida la ii sheegay boqol iyo soddon iyo sagaal baan u baahneen quorumkii ma hayno saas daraaddeed xildhibaanada goobjooga ah oo aan la saxiixin waxaan la tirsanaynaa dishibliinka si waafaqsan qodobka qodobka lixii tobnaad soqradiisii shanaad maadaama aan saacad rabka ku kordhinay weli aan quorumkii soo buuxsamin kulanka lixii tobnaad ee golaha shacabka dibaan kasoo sheegi doonaa dibaansaas daraadee waa noo xiran yamaan dhinaca kale qaar ka mid a xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qorshaha ku wajahan in kulanka maanta uu kooram la'aan u baaqdo xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ayaa qaabkan u macneeyey sababaha uu kulanka maanta u qabsoomi waayey sida guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay waxaa aad iyo aad u foolxumaa maanta meeshaan ka dhacay oo mas-uul ay ka tahay mas-uuliyaddeeduna ay lahayd xukuumadda saaka waagu markuu baryayey waxaan la soo kowsannay jidadkii magaalada muqdisho xidhan meeshii xildhibaanadu ay ku imaan jireen golaha shacabka toban daqiiqo in hal saac loo soo socdo oo xildhibaanadii waddooyinka ku xidhmaan oo kalfadhigii baarlamaanka la soo gaari waayey furitaankiisii ayaa maanta meeshaan ka dhacday sidoo kale xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa ka mid ah mudanayaasha ka hadlay baaqashada kulankii maanta loo madlanaa ee lagu waday in looga doodo arrinta cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax xildhibaan weliba soo xaadiray waxaa waajib ah inuu saxiixo buugga ee loogu talagalay inuu iska xaadiriyo guddoomiyaha baarlamaanka oo hadda isaga shirguddoonka ahaa ee mudane jawaari ayaa isaga aan ka maqlaynay inuu yidhi kooramka maanta iyadoo la joogo ayaa xildhibaanno oo aan maqnayn oo saxiixi waaye awgeed ayuu u buuxsami waayey tallaabada laakiin uu qaadayo dib buu maaragtay uu u dhigtay uu yidhi waxay waxaan ka qaadi doonaa tallaabo disibliin ama anshax marin ah marka taa unbaa annaga hadda kollayba baaqashadii shirka iyo guddoomiyaha wuxuu meesha ka yidhi aynoo tahay maaragtay hadalhaynta badan xildhibaanada aragtidooda ka dhiibtay baaqashada kulanka maanta ee baarlamanka ayaa waxaa ka mid ah canab xasan cilmi oo sheegtay in shacabka soomaaliyeed ay baarlamanka ka sugayeen mowqifkooda ku aadan sargaalka onlf ee dhowaan dowladdu wareejisay mana aqbalayno mana aqbali doonno xukuumaddu wixii qaladkii ay gashay waxay ku silxayleed baa laga rabaa arrintuna way taagnaanaysaa shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inaanaan arrintaa marnaba aanan ka waabanaynin ilaa ay qaladkii ay dowladdu gashay ay qarato oo lala xisaabtamo ugu dambayntii xildhibaan cabdi cabdulaahi ditoorgo ayaa meesha ka saaray in xukuumaddu ay ku lug leedahay baaqashada kulanka maanta waxaana uu qiray in inta badan ay dhacdo kulanka ugu horreeya ee baarlamanka marka uu ka soo laabto fasaxa uu baaqdo kooran la'aan dartii sababo la xidhiira xildhibaanada oo aan maalinta koowaad soo xaadirin qaaliban waxaa dhacda dadku waxay yidhahdaan waxbaa laysas daba socda oo dadku waxay ku leeyihiin qaar waxay ku leeyihiin xildhibaanadii lala hadlay qaar manaha ma saxiixin ha saxiixin waxaasaa la yidhi laakiin anugu ma qabo sababtoo ah baarlamanka sagaalna way dhici jirtay mar alla markii fasax la aado markii la soo noqdo fadhiga koowaad maalinta koowaad qaaliban ma dhacdo in manaha la qabto maxaa la yidhahdaa dadku dadku waa maqnaadaan si kastaba ama waxaa laga yaaba qofkii xildhibaanka inuu yimid safar ka yimid maalintaas uu iska nasto oo maalinta kale ku xigta oo baarlamaanka u furan uu yimaado marka looma nisbayn karo in manaa xildhibaanadu ama xukuumaddu ay ka dambayso oo ay leedahay maxaa la yidhahdaa ha tegin ama goladii wasiirada ay leeyihin hala yimaada laakiin aan la saxiixin waxaas wax aniga aan aaminsanahay maaha baarlamaankana waa furmaya doodihiisna waa bilaabaynaya haddii la yidhaahdo kulanka baarlamanka maanta ayaa ahaa mid xasaasi ah oo ay si weyn isha ugu hayeen qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama lagu waday in markii ugu horreysay uu baarlamanka soomaaliya ka doodo arrinta muranka badan dhalisay ee ku wajahan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ay dhowaan golaha xukuumaddu go'aan ka soo saareen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa waxaa saacadaha soo socda ku soo wajahaan duufaanta erma oo ah duufaan dabaylo xoog badan iyo roobab wadata barasaabka gobolkaasi ayaa xaaladda waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid halisa waxaana malaayiin qof oo gobolkaasi ku nool la amray in ay meelaha ay duufaantu ku wajahan tahay ay ka baxaan magaalada layidhaahda braditon ee gobolka florida waxay ka mid tahay meelaha ay duufaantu ku wajahan tahay waxaana ka jira qax iyo cabsi xoogan dadkii deganaa magaaladaasi ayaa ka qaxay balse dadka ku haray ayaa waxaa ka mid ah doctor qaali cabdalla xuseen oo ah dhakhtar qalliin kana howlgasho cisbitalka magaaladaasi halkaas oo shaqaalaha heegan buuxa la geliyey qaali cabdulaahi iyada caruurteedii waa ay ka bixisay magaalada sahre cabdi axmed ayaa qaali ka wareysatay guud ahaan xaalka magaalada iyo duufaanta halkaasi laga filayo
magaaladan joogo waxaa la dhahaa bradenton hal saci waxay u jirtaa tampa hawadani anigay noo soo socotaa marka hore waxaa la dhahay dhinaca miami ee aadaysay hadda way isbedeshay dhinaca westside ee usoo socotaa on the way to tampa waa gartay marka bal waxaad iga warantaa cabsida laga muujinayo meesha aad joogtid iyo dadka sida ay yihiin cabsida waxay bilaabatay mondaydan umalena anoo walmart aadoo cunto kasoo gadanayaan arkay biyihii dhan oo la dhameeyey rootigii iyo wax kastoo dhammaaday markaasaan is dhahay maxaa la dhahaa xoogaha serious u qaado gaasaska dhan waa maxaa la dhahaa magaalada way ka dhamaatay tragaal badanaa la keenay oo gaaska buuxo marka maxaa la dhahaa marka hore magaalada miami aa la dhahaa laga wada tago hadirtaane waxaa laga yaabaa all of south florida inay dhahaan halaga tago waa gartay marka hadda meesha aad joogto dadka ma bara kaceen mase way joogaan gudaha anaga dad badanaa baxeen all of florida waa waxaa la dhahay marka hore the east side ee maxaa la dhahaa hawada aadeysa like laakiin hadda waxay dhaheen since yesterday afternoon mase this after this morning aan filanaa inay dhaheen right in the middle marka the east side and the west side labadaba way way affect garaynaysaa ay dhaheen marka governorka wuxuu dhahay magaalada dhan ha laga wada tago hadda haddaa u dhowdihiin south florida ka taga marka dhinaca marka koonfurta bariga iyo galbeedkaba ha waa gartay marka dad badan miyaa ka barakacay halkaad joogto ha dadka dhan waa wada baxeen wa- dad yara waxa ku- aa- aa ku haray een, magaalooyinka dadka hareen guryahoodii waxay usoo gagateen maxaa la dhahaa een, een, plywood eh, iyo maxaa la dhahaa shutters ee albaabka iyo een, darishadaha iskaga xirxiraan marka waa loo diyaar garoobay waa loo diyaar garoobay adiga soomaalida ku dhaqan halkaas ayaad tahay ood ka mid tahay isbitaal ayaad ka shaqaysaa saad ii sheegtay ee caruurtaada miyay kula joogaan oo nolosha caadi miyay idin tahay maya anaga caruurteena een, wednesday morning aan- arbacadii aan- aan aan wadnay uh, three o'clock in the morning aan magaalada laba sac noo jirtaan diyaarad oo ka goosanay uh, saacida ugu geeno because ani uh, anaga keliya soomaali ka ah magaaladan uh, halahan ka naqaano um, marka dad kale oo maxaa lahaa wehel ah nolo- no- no- nalama joogaan marka een, hooyaday aabahay iyo ciddayda waxaa jiraan houston aan u geenay Ah, ani cisbitaalan ka shaqeeyaa oncolana ahay marka eh, wa- muhiim waxay maxaan dhahaa waxaa ah inaan joogo oo een, patient ka caawino waa garta marka inta kilomitir oo dabaysha ay ku socoto ilaa iyo hadda wax warbaahinta ay sheegtay een, xawliga dabaysha ay ku socotay ma jirtaa waxay dhaheen een, ah, tv-gan kala soconaa iyo maxaa la dhahaa een, een, news c n n aan ka maxaa la dhahaa aan ka fiirsanaa shaqadeenana w- maxaa la dhahaa waxay een, email ay noo soo diraan ay dhahayaan een, weather channelka uh, or, um, the broadcasting system um, eh, they're in touch with so all the updates email ay noogu soo diraan ay dhahayaan isbitaalka way diyaar garooween een, een, patientska oo cisbitaalada kale laga soo waday een, agteenaa la keenaa um, so and waxayna noo also provide gareeyeen cisbitaalka inaan joogno markay hawada noo soo dhawaato n habeenkii sabtiga ha- habeenkii ah, ilaa subaxdii maxaa lahaa axadda aa la filanaa inay noo timaado waa garta marka waa markay garta soo dhowdahayna cisbitaalkay noo diyaariyeen inaan cisbitaalka seexano waxaad bal iiga warantaa marka waxaad ii sheegtay in dad badan oo bukaano ah oo goobaha ay saameeyeen duufaanada ugu daran ee ku dhuftay gobolkaas aad joogtay florida ay idin soo gaarayaan dadku xadiguma aad buu u tiro badan yahay soomaalise ma aragtay intii aad dad bukaanaa la kulmaysa dad hal qof oo soomaali ah magaaladan weli kuma arkin magaalo noo dhowo tampa la dhahayo xoogaa ka weyn ayaa soomaali yar degan tahay um, uu ee, uu ninkayga la kulmay laakiin um, magaaladan deganahay bradentonaa la dhahaa waxaa degan um, about uh, konton kun um, oo qofaa degan qof soomaali xaafad Soom- dad dad soomaali aan anaga ahayn weli lama kulmin laba sanaana deganahay inta bukaanada la keenaya ayaan ka hadlaya isbitaalka aad Ah, joogto bukaanada hal qof soomaali ku- ku- ah, kuma arkin um, laakiin weekendigaanan on call ahay En cisbitaalada kale dadka maxaa la dhahaa dadka joogaan oo- oo oo- oo bukaana noola keenaa And I'm not sure inay soomaali ahaanayna in kale
taasi waxay ahayd doctor qaali cabdalla xuseen oo ah dhakhtar qalliin kana howlgasha cisbitalka magaalada blake medical center halkaas oo shaqaalaha heegan buuxa la geliyay iyadoo laga cabsi qabin duufaanta erma ee gobolkaasi florida ku dhufato saacadaha soo socda waxay qadka taleefonka ugu warramaysay sahre cabdi axmed waa hagaag cashe haddeen hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee idaacaddeenna galabnimo oo aalaaba aynu ku dhegaysanno xilligan oo kale waxaad dhegaystayaal dhegaysan jirteen barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo soo gudbinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan ka hadashay falkii cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ay ugu wareejiyeen dowladda etoobiya arrintaas oo walaac aad u fara badan ka dhex abuurtay bulshada dhexdeeda waxaana golaha wasiirada oo toddobaadkan shir ku yeesha magaalada muqdisho ay ku sheegeen inuu jiro iskaashi ka dhexeeya dalalka etoobiya iyo soomaaliya ee la dagaalanka ururada al-shabaab iyo o n l f sidaa daraaddeedna heshiiskaas oo dowladdii hore ay soo gashay sida golaha wasiiradu war-saxabadeed ay soo saareen ku sheegeen in ay arrinkaasi darteed ay ugu wareejiyeen cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax dowladda etoobiya waxaana qalbidhagax sidoo kale ay ku eedeeyeen inuu xiriir la laha kooxda al-shabaab ururka o n l f ayaa waxaa arrinkaasi ay ku tilmaameen wax lala yaabo oo aan islamar ahaantaasina jirin xiriir ka dhexeeya iyaga iyo al-shabaab al-shabaab ayaa sidoo kale iska fogeeyey inay xiriir la leeyihiin o n l f iyo qalbidhagax toona roobab lixaad leh oo ka da'ayay degmooyinka boorama iyo baki ee gobolka owdal ee somalilan ayaa toddobaadkan waxaa ku dhintay shan ruux halka afar kalena ay ku dhaawacmeen Sh- sidoo kale toddobaadkan shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada berbera ayaa waxa uu sababay in ay shan qof dhintaan kow iyo toban kalena ay dhaawacmaan wararka dhacdooyinka toddobaadka gudaha magaalada baydhabo weerar ismiidaaminah ayaa lagu dilay ibraahim macruuf mid ka mid ah shaqaalaha urur aan dowli ahayn kadib markii nin issoo miidaamiyey la sheegay inuu iskula qarxiyey maqaayad ku taalla gudaha magaalada baydhaba waxaa sidoo kale goobta ku dhintay laba qof oo kale oo rayda iyo qofkii issoo miidaamiyey magaalada gaalkacayna toddobaadkan waxaa beelo ku shiray ay ku heshiiyeen qodobo dhowr ah oo ku saabsan xoojinta nabadda iyo iskaashiga iyadoo lasoo afjarayo xiisad ka dhex aloosaneed beelaha deegaanada galmudug iyo puntland kala dega magaalada muqdisho toddobaadkan markii ugu horreysay muddo soddon sannadood kadib waxaa lagu qabtay xilli habeena ciyaar tartan ah garoonka banaadir stadium waxaa ka dhacay faynalaha ciyaarta garoonka banaadir stadium waxaa ka dhacay kulankii faynalaha degmooyinka gobolka banaadir oo laba kooxood oo kala matalayay waa beri iyo hodan ay wada dheeleen ciyaartan oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxa ay guusha ku raacday oo koobkana qaatay kooxda kubadda cagta ee degmada waaberi ciyaartan waxay ahayd tii ugu horreysay ee abi taariikhda muddo soddon sanno ah kadib soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho lagu qabto tanina waxa ay niyadda u dhisay sabahda isboortiga iyo sidoo kale dudyooga kale ee arrimaha ciyaaraha daneeya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkani ku qaadaa dhigi doonaa ugu yaraan afar qof oo rayida ayaa arbacadii kooxda al-shabaab waxay ku gowraceen deegaanka laamug gudoomiyaha deegaanka laamug galbert kituyo ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaanka silini mashambani halkaasoo saddex ka mid ah dadkaasi lagu dilay sida uu guddoomiyuhu sheegay waxaana qof kale lagu dilay tuulada bobo afhayeenka ururka al-shabaab cabdicasiis abuumuscab ayaa sheegay in weerarkaasi ay maleeshaadkooda ka dambeeyeen duufaanta irma oo dabeelo xooggan wadata ayaa ku dhufanaysa qaybo ka mid ah waddanka maraykanka iyadoo sidoo kalena jasiirado kale oo ku teedsan karibianka la sheegay in ay waxyeello xoogani soo gaarsiisay hore duufaantii harvey ayaa ugu dhufatay luisiana iyo texas waxaana badankiya texas ay ka samaysay khasaare lixaad leh iyo dhimasho waatay dhegeysanayna kusoo labana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan lagu qabtay ciyaar xiise badan oo kooxaha kubadda cagta hodan iyo waaberi ay yeesheen waxay ahayd gunaanadkii tartankii degmooyinka gobolka banaadir oo bishii agosta soo bilowday ha yeeshee arrinka xiisaha leh wuxuu ahaa in muddo soddon sanno ah kadib magaalada muqdisho xilli habeena tartan noocaaniya lagu qabto oo labada kooxood ay dheelaan kubanaan taageerayaal oo labada degmo kala taageeraya iyo kuwo kale oo ciyaaraha xiiseeya ayaa daawashada ciyaartaasi ka soo qayb galay oo daawanayay iyadoo sidoo kale tiiviyada qaarkoodna ay live ka ahayd oo si toosa loo daawanayay haddaba arrimahani iyo sababta ku kaliftay in ay xilli habeen ah ay tartanka faynalaha u weeciyaan ciyaarahani soconaya ayaan arrimahaasi kala sheekaystay xasan aadan xaajiye barowiish oo ah gudoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka banaadir waa mahadsan tahay marka hore tartankan kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir waa tartan sanadla ah oo sanadkii mar la qabto sidaas darteed sanadkan ayay kusoo beegantay bishii agosto afarteeda in la bilaabo taa gabagabadii oo ciyaartii kama dambeysta ahaa ee isugu soo baxeen labada degmo ee kooxda kubadda cagta degmada hodan iyo kooxda kubadda cagta degmada waaberi waxaana loogu talagalay markii ugu horeysay muddo ka badan soddon sano in xili habeen ah la ciyaaro sababahay ku timidna waxaa waaye anaga waxaan rabnaa in maamulka gobolka banaadir wuxuu rabaa inuu magaalada muqdisho isbedel weyn laga dareemo maadaama oo dib u dhiskii iyo horumarkii wadanka u wada socdo xagga isboortigana laga dareemo isbedel weyn muddo dheeraan ugu dambeysay bulshada inay ciyaaro ku daawadaan garoomada ee ku yaala magaalada muqdisho sida garoonka banaadir stadium fikirkana noocaas ayuu ahaa isboortigana sidaa la socoto isdhexgalka bulshada marka ciyaar habeen la qabanayo kolley tasiilaad badan ayay u baahan tahay qabsoomidda ciyaartaasi sida ay u suura gasho garoonku wuxuu u baahan yahay nalal aad u fara badan oo xoog badan oo u suuragelinaya dadku inay arki karaan kubadda siday doonaan u daawan karaan ciyaartoydna siday doonaan siday doonaan ay u dheeli karaan si lamid a sida maalinta ay u ciyaaraan oo kale awoodda intaa la eg iyo bal ka waran tasiilaadka garoonka banaadir stadium uu haysto dabcan awoodda caalamka haystaan ama garoomada caalamka markaa u bardhigno ma gaari karno laakiin maamulka gobolka banaadir wuxuu ku dhiiraday inuu asaga maalgeliyo naleynta garoonka inta karaankiisa ah waa tahay marka ciyaarahan degmooyinka gobolka banaadir hadda waa gebagabo kadib maxaa qorshaha uu yahay sidaa ala socoto isboortiga gobolka mar walba wuxuu ka fikiraa inuu horumariyo sidaa ala socoto laba bil ka hor waxaan joognay magaalada nairobi oo aan ka qayb galnay tartanka magaalooyinka barigii bartamaha africa ee magaalada muqdisho afar ciyaar ee ciyaartay saddex ciyaar ka mid ah ay ka guuleysatay magaalooyinka sida mombasa iyo jubba iyo laba maray mombasa ka guuleysatay haddana waxaan jecelnahay in aan bilaabno tartankii basketballka wiilal iyo gabdho ee gobolka banaadir magaalada muqdisho tartamo isdaba joog ah waxaana kasoo horeeya tartankaas kubadda koleyga in aan isku diyaarinayno tartanka ee kubadda cagta ee dowlad goboleedyada ee ka dhici doona kob iyo labaatanka oktoobar ee magaalada kismaayo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xasan aadan xaaji barwiish khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna igu warramayey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulada dambe nabadgelyo
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo weli jamaal axmed cismaan dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan oo haatanba istuudiya igu helisay iyo weliba ibraahim xasan daanduray ayaa si wada jira inoogu soo tabin doona
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasha maada akhri masaani dhambaalka ugu horreeya anigaa soo qabanaya ibraahino waxaana ugu horreeya xildhibaan maxamed yuusuf colow iyo aabe colow caynte iyo hooyo khaliifo iyo sidoo kale aabe yuusuf colow caynte iyo hooyo safiyo maxamed qaasim iyo hooyo ruun maxamed qaasim iyo cabdirasaaq maxamed qaasim waa dhammaan ilmo maxamed qaasin sidoo kale cabdirashiid maxamed qaasin cabdiwaaxid maxamed qaasin cabdicasiis maxamed qaasin iyo deeqo maxamed qaasin iyo aasiyo axmed luunge iyo cabdulqaadir axmed luunge aadan axmed luunge iyo duniyo axmed luunge iyo khadiijo axmed luunge iyo cabdulaahi colow caynte iyo ugu dambayntii farxiyo colow caynte iyo ciise colow caynte sucaado colow caynte muxyadiin colow caynte warqadana waa la soo taxay waa laga soo fara qabsaday si kaloo ma garatid ibraahim waxaa kaloo ku jira maxamed colow caynte iyo nasteexo colow caynte dhammaantood iyagoo isku dhan waxay tahaniyad aroosa u dirayaan arooska iyo aroosada ah doctor cabdirasaaq yuusuf colow iyo marwadiisa hani cali dhicisow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda gubta ee degmada dayniile waxay leeyihiin isku waarobad kheyr qabana raba idinkala siiyo aamiin
waa hagaag caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray baare cabdiweli oo loo yaqaano baare codyare iyo axmed shaafi yuusuf iyo farax bashiir iyo faarax sheekh axmed cabdinuur heybe xasan cabdulaahi xasan oo loo yaqaano saweyne iyo waxay yidhaahdeen cabdinuur macalin cumar iyo maxamed deeq dowlad iyo maxamed nuur yuusuf iyo maxamuud axmed kashka maxamed nuur axmed iyo axmed cabdi daahir oo loo yaqaano staadhegajuun iyo farxaan cabdi cali nuur iyo cabdifataax xasan axmed cabdulaahi khaliif iyo farxaan cabdi cali nuur iyo cabdifataax xasan iyo cabdisamed axmed iyo cabdiraxmaan daqare iyo waxay yidhahdeen weli axmed ismaaciil iyo yuusuf kaamil sheekh moxamed dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya ethoobiya qatar south africa sacuudiga iyo kenya waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo axmed ismaaciil oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdishow gaar ahaan degmada kaxda waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midaad kala kulantaan bashbashee barwaaqo ubad kheyr qabana eebuu idinkala siiyo aamin ayaa lena anigana aamin ayaan raacinayaa bal heesta ugu horreysa barnaamijkan ibraahim oo noo raaci sidaad ii wadaad webi igu ridee igu wiirsatee waa waxaad heshaa waa tahay waa tahay waaba laysku goodinaya ibraahinow addamar haddii webi laysku riday
Raha
taxniyad dhalasho waxaa diraya cabdiqani sheekh maxamed iyo xaaskiisa ayaya luul cismaan iyo sidoo kale ayaya aamine cismaan dhammaan reer shariif cadow oo kale ah abti maxamed shariif abti yaxye habaryar maryan habaryar saynab iyo dad kaloo fara badan oo dhambaalkani ku jira waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin farxad leh oo la soo koobi karin u dirayaan maxamed ikar suufi iyo adno cali macow oo ay gabarh igu dhalatay boqortooyada sacuudi arabiya gabadhaasi waxaa loogu magacdaray baa la yidhi faadumiin maxamed ikar ducada waa xaggiinna faadumiina soo barbaar ayaan leenahay oo noqotii soo weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin waxaa noo baaqayaa faadumo cilmi muuse jinne boqor iyo carruurteeda ramla cabduqaadir maxamed iyo seegeeda iyo carruurtooda iyo hooyo suldaano cabdiyar aadan iyo fartuun nuur axmed iyo seegeeda iyo maryan cabdiyaro aadan iyo ceeble cabdiyaro aadan cabduqaadir cabdiyaro aadan iyo maxamed cabdiyaro aadan baarliin cabduqaadir maxamed iyo salmaan cabduqaadir maxamed maxamed cabduqaadir maxamed iyo mustafa cabduqaadir maxamed iyo dhammaanba waxay yidhahdeen reer iftiin waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan aabe ogaas cabduqaadir maxamed ibraahim oo loo yaqaano iftiin iyo kaltuun cabdisalaan maxamed oo dhowaan ku aqalgalay degmada daynile ee magaalada muqdisho dacwaduna waa xaggeena waxaan leenahay qoyskaasi allah ka dhigo kii bashbashi barwaaqo arooskooda kala kulma gabar iyo caano wiil iyo caano ayaan kugu ducaynaynaa dhambaalkanan soo qabanayana waxa uu ka yimid iyadoo lagu soo bilaabay waan idin salaanay dhammaan maamulka iyo shaqaalaha waa tahay marka xiga baa la yidhi maxamed sheekh xasan sakriye shariif aadan maxamed isxaaq buyow iyo mustaf maxamed cusmaan iyo xasan sheekh ibraahim iyo cabdulqaadir ibraahim barey iyo maxamed macalin yarow iyo maxamuud isxaaq gacme iyo mukhtaar macalin abshir iyo mustaf sheekh abuukar dhammaan dadkani oo kala jooga magaalada muqdisho baydhabo boosaaso iyo qardho waxay jecel yihiin inay tahaniyad aroos gaarsiiyaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen cabdicasiis sheekh xasan iyo marwadiisa maryan shariif isxaaq oo arooskooda uu ka dhacay bardaale bayadow baa la yidhi ducadana waa daadihiyaasha barnaamijka waa tahay waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba aamiin waa tahay waxaan dhegeystayaasheenna caasha markan u soo qabanaynaa beer baxday oo bislaatay aad tahay miibaani sidoo adaan ku bukaa haye beerta hadday baxdo waaba la iska cunaayo mayada beerta hadday baxdo waa la soo gurtaa ibrahimo waxaan xasuustaa n waagan yaraa marka meelaha beeraha la aado xamar laga baxee beeraha la aado waxaa la soo iibsan jiray moos dhan oo ishaystaa oo kulligood babayiga cambaha oo wada aan wada bislaanin markaasaa inta meel la dhigo ibrahim waxaa la dhihi jiray maalin walba tii bislaataa laga baxsan jiray mooskii wuu karay wuu bislaaday markaasaa marba xabadii bislaataa lala soo bixi jiray marka heestani haddii la yiri beer kuu baxday oo kuu bislaatay haddii la yiri waxaa ku xiga waa cunis dawa kaasaa waxaan ka sugaynaa fanaaninta siciid tom iyo judi costa
waa hagaaga intaas ayaan kaga gudbaynaa heestii ay wadajirka ah ugu luqaynayeen siciid tom iyo jidda kostal kudhigeeduna ahaa waan kuu bukaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasha
waxaan soo qabanayaa dhambaal ay dad fara badan ku qoran yihiin waxaa lagu soo bilaabay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan halkan hambalyo aroos oo farxad leh oo ay farxadi ku dheehan tahay ka diraya baa layidhi dadka kale ahe waxaa ugu horeeya baari cabdiweli oo loo yaqaano baari codyare iyo cagaweynba laba naanays buu leeyahay oo mid muska qaata labada ku badan tahay mise magacyo maa dhammaanaya axmed shaafi yuusuf iyo faarax bashiir iyo faarax sheekh axmed iyo cabdinuur heybe xasan iyo cabdulaahi xasan waxaa loo yaqaanaa sanweyne iyo cabdinuur macalin cumar iyo maxamed deeq dowlad iyo maxamed nuur yuusuf iyo maxamuud axmed kashka maxamed nuur axmed iyo axmed cabdidaahir waxaa loo yaqaanaa ustaad dhagajuun iyo farxaan cabdi cali nuur iyo cabdifataax xasan farax bashiir iyo axmed cabdulaahi khaliif iyo faarax sheekh axmed iyo axmed nuur raage iyo cabdisamed axmed iyo cabdiraxmaan dakhre iyo ugu dambeyntii baa la yidhi weli axmed ismaaciil iyo yuusuf kaamil sheekh maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya qatar iyo south africa sidoo kale sacuudiga qaar baa jooga kenyana waa la joogaa waxay hambalyo farxad leh u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi faraska iyo geeyadahe waa la sii wado fartii faraatigana waa lagu dara waa tahay waxay yidhaahdeen waa mudane cabdulaahi maxamed nuur iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi faadume axmed ismaaciil oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya bay yidhaahdeen gaar ahaan bay yidhahdeen degmada kaxda taariikhdu markay ahayd kowdii bishan aanu ku jirno ee sebteembar ee sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waa roobad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhammaalkana waxaa uu naga soo gaaray caasho xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo ayayuun bishaaro macalin xasan iyo cawo xasan abuukar iyo waxay yidhahdeen xaliimo macalin nuur iyo awowe cabdi maxamed aadan iyo awowe nuur cabdi isxaaq iyo cumar sheekh isxaaq cabdi iyo cali sheekh isxaaq cabdi iyo tukow aadan isxaaq iyo siciid aadan maxamed oo loo yaqaano foofdheer iyo waxay yidhahdeen aadan xasan maxamed iyo faadumo isxaaq aadam iyo luul macalin nuunow iyo farxiyo aadan isaaq ha ka tegin bay yidhahdeen cabdiraxmaan isaaq cabdulle iyo aadam dhoobato waxaana ay jecel yihiin dadkaasi iyagoo kala jooga u k australia muqdisho baydhabo boosaaso iyo qardho in ay taaniyad gaarsiiyaan aabe ibraahim aadam cali iyo waxay yidhaahdeen farxiye cabdi maxamed oo gabar ay ugu dhalatay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaa leenahay soo weynaaw noqo tii waalidkeed dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda dhinacii heesaha markale ibraahim oo toddobaadkan bal heesaha dhinacaaga adigii dadweynaha dhexdiina waa inaan ka baxaa marka bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qabo abow abow heesta aan dhegeystayaasheenna u hayno waxay tahay fawsiya ay jacaylkani anigoon filayn niyaddana u furin sowkan ila falgalay fikir iyo dhibbaa igu farabato fajaca igu ridee bal bal maxaan falaa haye marka wuxuu u baahan yahay caaqil la taliya marka caashaa kula talinaysa horta caaqilad ma jirta ibraahim haddii caaqil la yidhi caaqilad way iska soo baxaysaa ileen adduunka wax walba ilaahay labalaba u uumay haddii caaqil uu jira caaqiladna way jirtaa haddii nabadoon uu jira nabadoonadna waa inay jirtaa waxaa ku luuqeeya fanaanka cabdicasiis iskaleji ku soo dhowaada
Oh, nigga, for
dabaalkana casho wuxuu naga soo gaaray daahiro dhuure iyo batuulo dhuure iyo xasan daahir iyo maxamuud daahir sacdiyo daahir najmo daahir nuurto daahir faadumo daahir iyo hindiyo dhaqane cadday caddaane iyo maryan cabdi buule iyo rashiid gees dheere iyo waxay yidhahdeen faadumo gees dheere iyo cabdisalaan gees dheere iyo sarreeye gees dheere iyo cabduladiif gees dheere ha ka tegina bay yidhahdeen xaaji cabdirasaaq gees dheere dhammaanna dadkaasi waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan haajiro macalin maxamuud iyo mukhtaar daahir dhuure oo arooskoodu uu ka qabsooma bay yidhaahdeen gobolka baay ducaduna waa xaggiinna arooskiinna aamiin ee banaheeda kala siiy oo badqaan qaba ayaan idin leenahay anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waa tahniyad waxaana ugu horraysa faadumo cilmi muuse jinni boqor iyo carruurteeda waxaa kaloo ku jira ramla cabdulqaadir maxamed iyo seeged iyo carruurteeda hooyo suldaano cabdiyare aadan iyo fartuun nuur axmed iyo seegeeda maryan cabdiyare aadan ceeblo cabdiyare aadan cabdulqaadir cabdiyare aadan iyo maxamed cabdiyare aadan iyo baarliin cabdulqaadir maxamed iyo salmaan cabdulqaadir maxamed iyo sidoo kale maxamed cabdulqaadir maxamed iyo mustafa cabdulqaadir maxamed iyo dhammaan reer iftiin baa la yidhi waxayna hambalyo kaliya laaba hawada u marinayaan aabe ugaas cabdulqaadir maxamed ibraahim waxaa loo yaqaanaa iftiin iyo kalatuun cabdisalaan maxamed oo dhowaan ku aqalgalay degmada daynile ee magaalada muqdisho ducada waa xaggina baa la yidhi waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in aabe uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhinacii heesahana mar kale ibraahinow haddaan abbaarno bal heesta afraad ee barnaamijka haddaan isku dayo toddobaadkan waxaan islahaa bal ibraahim dhinaciisa u daahasaate way ku soo farabaxsatay weli jacayl kumuu gelin weli jacayl kumuu gelin waxbaa kuu harsan haddii sidaydoo kale aan lagu hayn oo astaamahaygo kale aan lagugu arag weli jacayl kumuu gelin muuse ismaaciil khaliilla codkiisas
weli jacaylku kumaageen heesaha kumuu dhigin sida irmaanta kumaagurin sida gahanna uun qaba gobogobo ma suulna weli jacaylku kumaageen heesaha kumuu dhigin sida irmaanta kumaagurin sida gahanna uun qaba gogogobo ma suulna sida geed kumuululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirshe sida geed kumuululin miidhaha la gudeeyo weerkaga gariirshe adiguna imaad garan annaga haabsam waan ogan jacaylkuna gadiira adiguna imaad garan annaga haabsam waan ogan jacaylkuna gadiira ado guriynika jira adi calaabka ku galo gurba gurba gurba i xasuus gurba i xasuus ado guriynika jira adi calaabka ku galo gurba gurba gurba i xasuus gurba i xasuusna weli jacaylka kuma gelin uma soo girangirin dood qaniyadiisi idaruugantalababa gabaxkama suusi weli jacaylka kuma gelin uma soo girangirin dood qaniyadiisiyo galalahaatimaadin gabar yahay kumuu falan amikuguma guud wali galalahaatimaadin gabar yahay kumuu falan amikuguma guud wali
weli jacayl kumuu gelin iyo codkii muuse ismaaciil qaliile ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haddaan ku noqonno dhambaalka ugu dambeeya ayaan soo qabanayaa aan gacanta ku hayo waxaa tahaniyad diraya dadka kale ah baa layidhi waa nadiifo axmed geesey iyo liibaan axmed geesey duniye axmed geesey sacdiyo axmed geesey farxiye axmed geesey waa dhammaan ilmo axmed geesey cumar iyo yaxyana way ku jiraan sidoo kale nimco cismaan maxamuud iyo muumin maxamed maxamed wuxuu ku magac dheeryahay suldaanka iyo weriye muuse muumin xagar wuxuu ku magac dheeryahay caano geel iyo sidoo kale sheekh siyaad maxamed cabdi iyo ayaan sheekh siyaad iyo maxamed amiin sheekh siyaad iyo hooye sacdiye xuseen hagar iyo kaamilo cali fidow dhammaan dadkani waxay kala joogaan beledweyne buulo burde muqdisho south africa maraykanka iyo meelo kale waxaanay taaniyada roos u dirayaan farta iyo faraatiga baa layidhi waa taa faraatiga mararka qaar ibraahim hadduu kugu weynaado uu kaa dhici karaa maxaa farti faraatiga horta loo yidhahdaa fartii faraatiga say isu leeyihiin
hadda haddii faraatiga uu kaa weynaado faraatiga waa isku jibey adigu iska gadee uu kaa dhacaya marka far iyo faraati isla eg baa la yidhaahdaa waa tahay farta iyo faraatiga baa la yidri geenyada iyo boqorka waa tahay waxay yidhaha faraska iyo geenyada boqorka iyo boqoradda waa tahay laba labaa la isku raacay soomaalit aniga hadda kulahaa ilaahay adduunyada wax waliba labu ka dhigay marka labalabaha la isu raaco faarax yuusuf maxamuud waxa uu ku magac dheeryahay faarax webi iyo marwadiisa sharafta le baa la yidri waa canabey axmed geesay orooskooda uu ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne gaar ahaan baa la yidhi haddana xaafadda xaawataako haddana waxay xaafadda xaawataako ka sii tahay laanta dhagax jebis aad baana loo tilmaama waxay malaha rabaan inaan xalwo iyo buskud iyo u doonano iyo iyo iyo khusuusiyaadka iyo arooska maaragtay u gaarka ibraahimo ducada waxaa la yidhi arooskaasi waa ibraahim iyo caashicuud marka bal naga furo
arooskiina aamiin bashbash iyo barwaaqana kala kulma eebana ubad qayr qabaheeda kala siiyo ayaan adileenahay anigana aamiinta ayaan ku darayaa gabagabadii barnaamijkan ibraahim oo durmaba soo gaarnay bal heesta ugu dambaysa dhegeystayaashaan uga tegayno caashaq laga wada cabay caashaq
maxaa tiri halka caashaq ahaa hee hadda waa laga wada cabanayaa lagama wada cabanaya qof walba dhinacu ka taabtu ibraahim uu taabanaya qof walba dhinacii uu ka abbaaray soo marto sheegaya marka cabasha ma jirto waa shiddo loo baahan yahay haddii si kale loo dhigo waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa caashiqan helay heestaan ku dhigeedu yahay fannaankuna waa kuma waa dayaxa dal nuurshe iyada ayaanan dabcan ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale haddii aan la idmo toddobaadka dambe barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayna dhegeystayaasha waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo
cashaq ahaani helaye cilmi iyo sidii hodaani cadaabay anige cashaq ahaani helaye cilmi iyo sidii hodaani cadaabay anige nafta wada cidhiirisay cilbaan ku noole cishqigaani helayo xageenka aga caawada uncaawogaara xageenka aga caawada uncaawogaara nafta wada cidhiirisay cilbaan ku noole cashaqaani helayo xageenka aga cawda oon caawo gaara xageenka aga cawda oon caawo gaara indhihi baa cawirano beerka cabanaye alla indhihi indhihii baa cawiran oo beerka cabanaya dhegaystayaal waxay heestaasi gebagabow tahay barnaamijkii hambalyadii heesaha iyo weliba guud ahaanba idaacaddayada galabnimo ee halkan si wada jira idinka daadihinayeen cashe ibraahin aadan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba isku dambiriidkii bashiir abyakariya guud ahaanba bahda v o a idin leh tan iyo kulan damba sidaa iyo nabadgelyo
indhihi baa cawirano beerka cabanaye alla indhihi baa cawirano beerka cabanaye inta aad ciri tiirin cishqiyo hubisiida inta aad ciri tiirin cishqiyo hubisiida aniga oo gudoomba culasaad weynba dushayga coode aniga oo